بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء الإسلام والبلوغ والعقل وهو حد التكليف وشرائط وجوب الصلاة الشرائط وجمع شرط شرائط وجوب الصلاة واجب لماذا صلاة الشروط هذا ثلاثة أشياء وسدح شيء سدح شرط مركي اللي هلو أي قفك صلاة واجب إسلام haddii saddexdaa shardi la waayo ama mid ka mida la waayo salaada kuma waajib ah waajib kuma aha salaada qofka shardiga koowaad alislaamu islaamnimo shardiga labaad waa albuluuq waa qaangaar shardiga saddexaadna waa alcaqlu saddexdaa markii la helana qofkaasi waa mukalaf ama labada dambe oo ah albuluuq waalcaql haddii labada dambe qofka uu helo oo qaangaarna uu noqdo qof caaqilana uu yahay waa mukalaf oo xaddu takliif waa gaadhay alislaam waxaa loo shardinayaa camal walba oo aan islaamnimo asal u ahayn waa hayru maqbuul waa camalan la aqbalaynin ومن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إسلامka waxaan ahayn qofkii ka diin dhigta falan yuqbala minhu laga aqbali maayo camal kastuu sameeya laga aqbali maayo diinka islaamka diin aan ahayn qofkii ka diin dhigta ilaahay ka aqbali maayo wax camala wa huwa fi laakhirati min alkhaasiriin aakhirana wuxuu ka mid yahay kuwa khasaaro guul darraystu ka mid islaamnimadu marka waa shardi waxayna shardi u tahay lijamiic alacmaal salaada keliya maaha asalaa wاzaka wاsawm wاlxaj wagayri dalika min alacmaali الsaalixa waxaa asal u ah alislaam maxaa yeele islaamku waa madhalkii waa meeshii laga soo gelayo waa meeshii laga soo gelayo waأtu lbuyuuta min abwaabiha laakiin hadalkan macnihiisu ma ahan inaanan gaalada salaada laga rabin asal ahaan culammadu waxay isku khilaafeen gaalada ma lagula khiطaabaya bifuruuci اlislaam mase khiطaabka gaalada wuxuu ku eg yahay biusuul اddiin usuusha diinta miyaa lagula khiطaabaya mase usuul iyo furuuc intaba waa masalo khilaafiya bacdu alculamaa waxay yidhahdeen gaalada waxaa lagula khitaabaa usuusha diinta laakiin lagulama khitaabo furuucda usuul اdiin waxay ka wadaan altawxiid wاliimaan ayaa lagula khitaabaa laakiin furuuc lislaam lagulama khitaabayo furuuc lislaamna waxay ka wadaan wixii tawxiidka iyo iimaanka ka soo haray sida salaada iyo soonka iyo xajka furuucay yidhahdaan inkastoo culamada qaar ay yidhaahdeen taqsiimu اdiin ilaa usuulin wa furuuc waa taqsiimu muxdaث oo waa taqsiim bidca ah laakiin haddana waa taqsiimu shuur oo caan baxay haddii marka la yihaahdo gaalada lagulama khitaabayo biusuul اdiin lagulama khitaabayo bifuruuc اdiin usuul keliya lagula khitaabaya macnaheedu waxa waaye allah subxaanaه wa tacaala wuxuu amray inay iimaan iyo islaam laga helo laakiin markii alla uu leeyahay wa aqiimu salaa wa aatu zakaa ma soo gelayaan khitaabkaas gaalada waxay yidhaahdeen maya qowlka labaad waxaa waaye in gaaladu ay soo gelayaan khitaabka allah addoommadiisa uu kula khitaabay usuusha diinta iyo furuucda labadaba iimaankai islaamnimadana waa lagula khitaabaya way soo gelayaan bifuruuci lislaamna waa lagula khitaabaya oo markuu alla leeya wa aqiimu salaa salaada ooga gaal iyo muslimba waa soo gelaya waaatu zakaata zakada bixiya gaal iyo muslimba waa soo gelaya labadu waa ku jiraan labadaba waa soo gelayaan khitaabaadkaas haddii ay soo gelayaan labadaba maxay u tuka yani hadday tukadaan maxaa looga aqbali waaye maya haddii ay tukadaan laga aqbali maayo way soo gelayaan haddana laga aqbali maayo hadday tukadaan ayagoon islaamin sababtuna waxaa waaye matalan qofka muslimka ah soo soo geli maayo khitaabka wa aqiimu salaa qof walba muslim waa soo gelaya hadduusan muslimka weyse qabin salaadda ma ka ansaxaysa qofka muslimka ee aan weyse qabin salaadda ma ka ansaxaysaa salaada ka ansixi mayso haddana maca dalika wa aqiimu salaa waa soo gelaya kadalika kaafirka waa soo gelaya laakiin islaam iyo salaada ka ansixi mayso ilaa uu islaam waxaa leeyahy marka hore islaam tawxiidka la imow maca dalika salaada tuko oo salaada la imow saas darteed shardiga wujuubka oo salaada qofka ku waajibayso laleeyahay la imow oo salaada lagaa rabaa waa inuu yahay qof muslima marka hore alislaam waa shardiga koowaad maxaa yeeley biduuni islam waxba ka ansixi maayo shardiga labaad waa albuluw waa qaangaar buluuqa iyo qaangaarka waxaa u daliila xadiidkii nabiga calayh isalaatu wasalaam uu yidhaahday rufica alqalamu can halaath saddex waxaa laga rafciyey qalinka qalinaa laga rafciyey oo macnaheedu waxa waaye waxba loo qori maayo can الnaa'imi xataa yastayqida wa can الsabiyi xataa yaxtalima wa can اlmajnuuni xataa yacqila wa fii riwaayati xataa yafiiqa midka hurdaya qalinka waa laga rafciyey xataa yastayqida ilaa uu soo tooso qofka hurdaya iyo cunuga yar ilaa uu qaangaaro xataa yaxtalima ixtilaamku waa buluug alixtilaam waa albuluug wa can ilmajnuuni iyo midka waalan xataa yacqila ilaa uu wax karto oo caqligiisa usoo noqdo asna qalinka waa laga rafciyey sayi-aadna loo qori maayo xasanaadna loo qori maayo oo wax waajib ku ah oo sharciga ka mid ahi ma jiraan yani wax ku waajibayo malahan qofkaas waxaa saddexda ka mid ah wa can isabiyi xataa yaxtalima waxay daliil u tahay buluuqa inuu shardi u yahay liwujuubi الsalaa ma aha lisixati salaa waa liwujuubi salaa waxaa kala duwan salaada waajibnimadeeda iyo ansixidda salaada ilmaha yar hadduu mumayiz yahay salaada ma ka ansaxaysaa way ka ansaxaysaa laakiin waajib miyay ku tahay salaada waajibkuma ahan xataa yabluqa ilaa uu qaangaabo ku waajibi mayso shardigan marka waa shardu lwujuub ee ma aha shardu sixa alcaqlu waa midka wax lagu kala sooco oo qofka wixii dhibaya iyo wixii anfacaya uu ku kala garanayo iraadada iyo doonistu ay ka timaado waa caqliga qofka hadduu caqliga waayo wax iraadaa ma lahan wax ikhtiyaar wax doonisa ma lahan waa majnuun waa waalan yahay waxba lagama aqbalayo walidaalika culama waxay ihahdaan qofka waalan hadduu waalida ku dhinto xukunkiisa waxay un waxay u noqonaysaa qabla aljunuun intuusan waalan ka hor wuxuu ahaa ayaa yowma alqiyaama lagu xisaabinaya asagoo faasiq aho faajira hadduu waasho yowma alqiyaama hadda maca alfujaar walfusaan asagoo saalixa hadduu waashana waa min asaalixiin maalinta qiyaama oo ayagoo maaragta macooda ahaanaya markuu fiyoobaa qoomku ka tirsanaa ayuu yowma alqiyaamana ahaanaya laakiin muddada oo waalnaa waxba loo qori maayo muddadaas oo waalnaa waxba loo qori maayo haddii caqligiisu usoo noqdo markaasi hadda mukalafiintuu ka mid yahay oo wixii dadka cuqalada laga rabaa laga laga doonaya laakiin intuu waalida ku jiro waa kayru mukalaf waa midaan waxba saaran saddexdaa shardi waxay shuruud u yihiin wujuub salaa waajibidda salaada shuruuduna waxay dhacdaa qabla alficli waa ficilka hortii shaygan waa shardi markii la leeyahay wuxuu shardi u yahay hortii buu dhacaya oo masalan hadda alislaam waalbuluuq waalcaql intaba waa qabla salaa salaadda waa ka horreeyaan salaada kama tirsana mana ku dhex jiraan salaada laakiin waa salaada horteed inuu muslim yahay caaqil yahay qaangaarna uu yahay wasalawaatu lmasnuunaatu salaadaha sunnooyinkana khamsun waa shan alciidaani wاlqusuufaani wاlistisqaa labada ciid wاlqusuufaani iyo labada kusuuf kusuufu shamsi iyo kusuufu lqamar qorax madoobaad iyo dayax madoobaad wاlistisqaa iyo roob dalab salaadahan shanta ah waa salaado sunnaa wey alciidaan ma sunaa mase waa waajib waa masalo culmada isku khilaafeen laakiin shiiqa keeni doona salaat lciideyn oo waa noo imaan doontaa sida raajixaana salaat lciideyn waa waajib sunna ma salaat lkusuufna waa sunna salaatu listisqaana waa sunna alistisqaa macnaha waa roob dalab wasunanu taabicatu lilfaraa'idi sunnooyinka waajibka raacayana sabca casharata ragca waa toddobiyo toban ragcadood wasunanu sunnooyinka ataabicatu raacaya lilfaraa'idi waajibaadka sabca casharata ragcatan waa toddobiyo toban ragcadood ragcataa alfajri wa arbacun qabla duhri ragcataa alfajri waa labada ragcee salaada subax ma waxaa laga wadaa labada ragce ee waajibka miyaa loola jeedaa ee salaada salaatulfajriya ma aha waa labada ragcee salaada ka horeysa ee lala yimaado bayna aladaani waaliqaama adinka iyo aqinka inta udhaxaysa waana labada nebigu uu yihi khayru min addunya wamaa fiiha labada ragca waxay ka khayr badan yihiin adduunya waxa ku dhex jira wa ragcataani iyo laba ragco wa arbacun iyo afar ragca buu yihi qabla duhri duhurka ka horeysa duhurka sun afarta ragcee ka horeysa waa rawaatibtay ka mid tahay waa raatibat duhri alqabliya oo ka horeysa salaada duhur waxaa kaloo raatibatu duhri noqonay laba ragco labada waa soo aroortay afarna waa soo aroortay in afar ragca lala yimaado qabla duhri iyo in laba ragca lala yimaado qabla duhri culimada qaarna waxay yidhahdeen waxaa la sameynaya taaratan wa taara marna labaa laba imaanaya marna afar qabla duhri wa ragcataani iyo laba ragco bacdahu duhurka ka dambeysa waana raatibatu duhri albacdiya oo salaada ka dambeysa wa arbacun iyo afar ragco qabla alcasri casarka ka horeysa afarta casarka ka horeysa ma aha raatiba ma aha laakiin waa sunnooyin tatawuca nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhahdee raxima allahu imra'an sallaa qabla alcasri arbaca allah u naxariisto qof tukaday salaada casri horteeda afar ragco xadiidkaasaa u daliila afarta ragc ee duur casirka ka horeysa laakiin raatiba ma aha wa ragcataani iyo laba ragco bacda almaqribi maqribka ka dambeysa waa raatibat lmaqrib wa halaaثun iyo saddex ragco bacda alcishaai cishaha ka dambeysa yuutiru liwaaxidati minhuna wuxuu ku wetrinayaa hal ragco oo ka mida saddexdan saddexdan uu sheegaya waa maxay waa salaat lwitri wa halaaثun saddex wuxuu yihi wa halaaثu nawaafila saddex sunnooyinana mu'akadaatun waa la adkeeyey wey saddex sunnooyina oo salaadada sunnada ka mid a waa saddex la adkeeyey sheikhu raximah llah halkan kumuusan sheegin raatibat alcishaa wuxuu yihi wa halaaثun bacda alcishaai yuutiru biwaaxidatin minhuna waa salaat lwitri wuxuu sheegaya saddexda waa salaat lwitri oo saddexda midda u dambeysa laga dhigayo witri waxaa kaloo laga dhigi karaa bacda alcishaa laba ragco witri laba ragco oo raatiba qofka inuu tukado hal ragcana oo witriga ka dhigo laakiin hadduu halaaun halaaun bacda alcishaa yuutiru biwaaxidatin minhuna hadduu ula jeeda saddexda ragcaba inay witri yihiin waxaa ka maqan meesha raatibat alcishaa cishuna wuxuu leeyahay raatibo ka dambeysa bacda alcishaa oo ay tahay in ayadana lagu dadaalo oo la laazimo wa halaaثu nawaafila saddex sunnooyina mu'akadaatun waa kuwa la adkeeyey salaatu leyli wa salaatu duxaa wa salaatu taraawiix saddexdaasna waa sunnooyin la adkeeyey salaatu leyl waxay ka mid tahay min الsunan اlmuؤakada sunnooyinka la adkeeyey waa la adkeeyey macnaheedu waxa waaye waa sunna laakiin waxaa la isku booriyey in lala yimaado oo sunnimadeeda la xoojiyey waa sunno laakiin waa sunno la xoojiyey sunanimadeeda waxaana u daliila xadiid abi hurayra markii nabiga calayh isalaatu wasalaam la weydiiyey ayu salaati afdalu bacda almaktuuba wuxuu nabigu ku jawaabay calayh isalaatu wasalaam afdalu salaati bacda salaati almaktuuba salaatu leyl salaada faradka kadib salaad waxaa u fadli badan salaatu leyl idan arrintaasi waa xafi boorin nabiga sal ly slam ummadda ku boorinayo in lala yimaado salaatuleyl salaatuleyl waajib ma aha laakiin waa sunno laisku booriyo la adkeeyo wa salaatu duxaa iyo salaatu duxaa salaatu duxaa waa sunna nabiga calayh isalaatu wasalaamna waa la imaan jiray axaadiidda qaar waxaa ku timid in nabiga sala allahu alay wasalam uusan tukan jirin salaata duxaa ama aysan yani caaisha radi allahu canha waxay tihi ma arag nabiga calayh isalaatu wasalaam uu tukanayo salaata duxaa way nafisay way way anfisay inay aragtay asoo tukanaya ibnu cumar radi la radia allahu canhu asiga wuxuu yihi salaatu duxaa bidcatun salaatu duxaa bidco waayo wuxuu ku tilmaamay inay bidco tahay laakiin waxaa lagu ximbaaray in ibnu cumar radi allahu canhu axaadiidtan uusan arag ama aysan gaarin ilaa laa shaka salaatu duxaa waa sunna adilo fara badanaana tusinaysa ou ka mid yahay xadiid abi hurayra awsaanii khaliilii sala allahu calayh wasalam bialaat khaliilkaygii baa wuxuu ii dardaarmay buu yihi saddex arrimood siyaama alaaثati ayaami min kuli shahr wa ragcatay duxaa wa an uutira qabla an anaam saddexdaas uu ii dardaarmay saddex maalmood inaan bil walba ka soomo iyo inaan salaata duxaa la imaado salaata duxaa aan tukado iyo inaan witriga tukado intaanan seexan ka hor saddexdaasaa khaliilkaygi ii dardaarmay sidaasuu yihi abu hurayra radi allahu canhu nebigu waa gooriyey salaata duxaa waana sunna salaata duxaa waktigeeduna waa min ashuruur markay qoraxdu soo baxdo qiida rumxin markay qoraxdu kor usoo baxdo yani qadar waran la eg oo kale markay kor udhaaf usoo baxdo wixii ka dambeeya ilaa laga gaaro markay qoraxdaas samada dhexbartamaheeda istaagayso inta udhaxaysa salaata duxaa waqtigaada dadka tukanaysa masaajidka markii lagu nagaado bacda alfajri oo markay qoraxda soo baxda kadib qofka uu laba ragca tukanayo labadaas ragco waa min aduxa min salaati duxa bay ka mid tahay salaatu shuruuq wax la yidhaha ma jiraan oo gaar oo salaatu shuruuq loo yaqaan laakiin waa salaatu duxa bilowgeedii waa salaatu duxa labada ragco qofka uu tukanayo bacda shuruuq ragcaadka salaatu duxa culamada qaar waxay yidhahdeen ilaa sideed ragco waa laba ragca u yar sideedaa u badan qaarna waxay yidhahan waa laga badi karaa oo waa banaantaha in laga badiyo intaa qolada sideed waa ay dhahaya ama sideed sheegay waxay daliishadeen xadiidka umahani markay nabiga u timid calayh isalaatu wasalaam ayadoo ka sheeganaysa walaalkeed cali bn abi aalib dad uu magan geliyey inuu yii waan ayadoo magan gelisay ayaa cali yihi waan dilaya waxay tihi markaa nabiga u tegay calayh isalaatu wasalaam wuu qubaystay fasallaa hamaaniya rakcaat goor barqaahay ahayd markaasu wuxuu tukaday bay tihi sideed ragco culamada qaar badan oo ka mid waxay yihahdeen sideeddaas ragco waxay ahayd salaatu duxaa haddii la yidhaha marka salaatu duxaa bay ahayd waxay daliil u tahay salaata duxaa ilaa sideed ragca in la tukan karo oo laba aad tukanayso haddana laba kale haddana laba kale ilaa sideed laga gaaro bacdu culamaana waxay yihahdeen sideeddaas ragca salaatu duxaa ma ahayn ee waxaa loo yaqaanaa bay yihahdeen salaatu lfatxi waa salaadii furashada salaadii furashada macnaha waxay ka wadaan fatxu maka markaasaa nebigu maka uu furtay calayh salaatu wasalaam waa salaad farxad iyo shukri ilaahay uu shukrinayo uu tukanayo salaatu lfatxi baa la yihahda laakiin sida saxiixa waa salaatu duxa sideedaas ragca nabiga uu tukaday calayh isalaatu wasalaam taa marka waxay tusinaysaa salaatu duxa ilaa sideed ragca qofku inuu tukan karo wa salaatu taraawiih salaatu taraawiih ayada waa fii ramadaan bisha ramadaanaa la tukadaa waana sunna nebigaana sharciyeeyey calayhi salaatu wasalaam asigaana bilaabay oo saxaabada dejiyey dhowr jeer kadibna waa uu ka tegey cabsi uu ka baqay in ummadda lagu farad yeela awgeed sunnadaasina bacda rasuuli llaahi sala allahu alay slam waxaa nooleeyey cumar ibnu khadaab radia allahu canhu waa sidaa saxaabada jamciyey kadibna imaam wuxuu wanayay ubay ibni kacb sida saxiixaana salaatu taraawiix cadadkeedu waa kow iyo toban ragco maxaa yeelay salaatu taraawiix wa salaatu leyl caaisha radia allahu canha waxay tihi ma kaana rasuulu llahi sala اllah alay slam yaziidu fii ramadaana walaa fii gayrihi calaa ixdaa casharata rakca nebiga calayh isalaatu wasalaam ramadaan iyo keyrkiiba kama ziyaadin jirin kow iyo toban ragco salaadaha kama ziyaadin jirin kow iyo toban ragco yani salaatu taraawiix kama ziyaadin jirin kow iyo toban ragco salaatu taraawiix waa sunna cinda shiica salaatu taraawiix waa bidca ma tukadaan ayagu fii ramadaan mana aaminsana salaatu taraawiix inay tahay mashruuc waana dalaal arrintaasi iyo baadi ay ku sugan yihiin wailaa salaatu taraawiix waa salaad sunno ah muslimiintuna ay isku waafaqeen inay sunno tahay laga soo bilaabay zamankaas oo nebi sal l slam jideeyey kadib saxaabada nin walba gaar u tukan jiray bacda daalika cumara isku keenay dhammaantood oo imaam u sameeyey cumar radia allahu canhu ma wuxuu jeebkiisa ka keena salaatu tarawix ama wuxuu isaga iskala yimid miya mase waa sunatu rasuul waa sunatu rasuul calayh isalaatu wasalaam axyaaha cumar cumar waa nooleeyey waa min baabi ixyaai sunan sunooyinku la noolay bay ka mid ahayd wuxuuna yihi radia allahu canhu nicmat lbidcatu haadihi markuu leeyahay nicmat lbidca culamada waxay ku fasireen bidcada uu sheegay inay tahay bidca lugawiya ama ma aha bidca sharciya bidco sharciya oo fiicani ma jirto laakiin waa bidca lugawiya waxaa jira riwaayad oo aharkaas cumar radia allahu canhu ka mida ou sheegay alimaam ibnu rajab fii jaamici alculuumi walxikam riwaayadaasna waxaa waaye inuu yihi cumar radia allahu canhu nicmat lbidcatu haadihi in kaanat bidca bidco waxaa u nicmala middan waa hadday bidco tahay macnaheedu waxaa markaa bidco maaha laakiin bidco hadday tahay xataa tana bidca u nicmala in kaanat bidca markii lagu daro ziyaadadaasi ma anfiyey cumar inay bidco tahay mase waa sugay markaas waa anfiyey macnaa maba ahaan waayo bidco hadday ahaan lahayd xataa calaa kulli bidca sharciya ulama jeedo cumar radia allahu canhuna asiga ma jidaynin in taraawiix la tukado ee nabigaa sameeyey sala allahu calayh wasalam taraawiixda calaa kulli xaal waa sunna bal waa sunna mu-akada waa camalu muslimiin mana aha in laga tago